afhayeenka madaxtooyada ee somalilan maxamuud warsame oo waraysi gaara siinayay v o a ayaa sheegay kalfadhi ay maanta isugu yimaadeen golaha wasiirada ee somalilan kaasi oo ah kalfadhi aan caadi ahayn islamarkaasina lagu ansixinayay miisaaniyad sanadeedka labada kun iyo sideed iyo tobanka kalfadhi aan caadi ahayn oo ay maanta isugu yimaadeen golaha wasiirada dalka jamhuuriyadda somalilan uu shir gudoominayay madaxweynaha dalka mudane muuse biix cabdi uuna weheliyey madaxweyne ku-xigeenka somalilan mudane cabdiraxmaan cabdulahi ismaaciil siilici ayaa waxay golaha wasiirada somalilan ku ansixiyeen miisaaniyaddii lix iyo labaatanaad ee qaranka dalka jamhuuriyadda somalilan u yeesho miisaaniyaddan oo noqonaysa miisaaniyaddii miisaaniyad sanadeedkii labada kun iyo sideed iyo tobanka waxaa cadadkeedu uu dhammaa hal trilyan lix boqol sideetan iyo toddoba bilyan oo shilinka somalilan ah miisaaniyadan ayaa boqolkiiba afar iyo soddon dhibic shan ka mid ah waxaa loo qoondeeyey mashaariicda horumarineed ee dalka waana markii ugu horreysay ee cadad intaa leeg loo qoondeeyo mashaariicda horumarineed dhanka kale afhayeenku waxa uu sheegay waxyaabaha loo qoondeeyey miisaaniyad sanadeedka labada kun iyo sideed iyo tobanka iyo waxa lagu qaban doono miisaaniyadani waxay diiradda saareysaa adeega asaasiga ee bulshada sida caafimaadka waxbarashada iyo biyaha waxayna ku salaysan tahay wax soo saarka beeraha iyo kalluumaysiga isla maanta markay ansixiyeen golaha wasiirada somalilan miisaaniyaddan waxaa loo gudbinayaa aqalka golaha wakiilada somalilan oo ah golaha xeerdejinta qarankan si ay uga gutaan waajibaadkooda dastuuriga ah islamarkaana ay miisaaniyaddani u noqoto miisaaniyad ansaxa oo qaranku ku shaqeeyo sanada laba kun iyo sideed iyo toban miisaaniyaddani waxay boqolkiiba sagaal dheer tahay oo doroska miisaaniyad sanadeedkii laba kun iyo toddobiyo toban sidoo kale waxaa saami looga qoondeeyey sanduuqa dhallinyarada heer qaran ee madaxweynaha qaranka mudane muse biix cabdi uu ku dhawaaqay iyo diyaargarowga ka hortaga aafada abaaraha ee dalkeenu kusoo noqno saga mustafa xasan nuur c o a hargeysa